الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين محمد وعلى آله وصحابته الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد beeca kuwii la nahiyey baynu soo xusaynay ee islaamku diiday oo runtii dhibaato ay leeyihiin awgeed loo diiday dhibaatadaasoo noqon karta qarar iyo kada ku jirta oo labada qof miduu dagan yahay ama khilaaf ka abuurmi kara markaa walaaltinimada islaamka ah in dee aan meel laga dhicin xaqii qofka uu lahaana aanu waayin waa marka waxyaabahan oo dhan loo diiday waxyaabaha la diiday waxaa kamida buu ku ui waa an yatalaqa rukbaana dadka waxfuushan ama gaadiidka wada inuu ka hortago oo dee suuqa kusoo socda ee alaabta soo wada safarka ah fa yukbirahum dabeetana uu u waramo bikasaadi maa macahum alaabtan ay wataan inay tahay mid liidata oon suuq lahayn liyashtariya minhum si uu ugaga iibsado biqabnin jabnaan dabeedna isagu aada uga sii faa'ido arrinkan qudhiisu waa mid meesha ku tira dadku markay magaalada kusoo socdaan ama bender kale ha ka yimaadeen ama baadiye ha ka yimaadeen waxaa iska suuragala in suuqa aanay war uhaynin oo dee wuxu ay deg deg isu bedeli karaan inkastoo imika dee qaraw casriya la haysto oo telefoonada iyo fagaska iyo lagu wada xidhiidho oo shaygani dee maanta markuu soo gelayo xaaladiisa uu qofku ogyahay haddana haddii ay dhacdo dee qof iskaba kaafila oon ka warhaynin suuqii in laga hortago waa la diiday ilaa uu suuq weynaha yimaado inuu qofku halkaa kaga hortago u ihahdo war alaabtani way lidataa hebelowe aniga ayaa kaa iibsanaya oo dabeedna sixir jaban uu ka siisto ummadana uu kusii qaaleeyay taa waa la diiday oo dee qabniba kol haddii la yidhi waa baqaatiyey dadkan uu maaragtay kaga iibsanayaa lacag jaban kolkaa laba dhinac labadaba waa kusii dhib oo qofkan dee sixirkii caadiga ahaa kumuu helin oo waa kan suuqii dee ka hor joogsaday jidgoynta u galay dadka kalena inuu aada uga sii qaleeyaa laga yaaba wa an yasuuma waxaa kaloo la nahiyey an yasuuma inuu baayaco calaa sawmi akhiih walaalkiisii baayacadiis inuu dul dhigo mid kale mid la diiday wey waxa uu ku fasiray bian yaziida waa inuu kordhiyo fi silcati alaabti bacda istiqraari taman intii lacagta laga heshiiyey ninkan awr buu watay dabeedna awrkii kolkii uu iibiyey ayaa wuxuu ku yihi hebelow uu kaa jabaya iibkii ka noqo anaa kaa siisanaya intuu ninkaasi kaa siistay in ka qaalin muxuu kaa siistay shan boqoloo kun lixdaa baan kaa siinayaa ku laba kacle oo iga maqurunta leh markaa waxaa dee meeshii ka muuqanaya mar haddii lacagtii ay ka heshiiyeen oo shaygan wixii la siin lahaa labadan inay ku heshiiyeen kaga duldhufashadaas dee waxyaabaha ummadda kala dila wey aduguba maad jeclaateena dadkana ha ku samaynin marka bacda istiqraari thaman lacagta intii laga heshiiyey waxa uu u leeyahay intaan lacagta laga heshiinin haddii ay tahay nahyiguma soo galayo edays baayacaad ay taagan tahay shaygii dilaalku wada u leeyahay intaasaa la yidhi ayaa kordhinaya intaasaa la maraya ayaa kordhinaya inta uu leeyahay dilaalku dee qofka isagu kordhiyee qaata dee waaba kii la doonaya laakiin waa labadii qof oo heshiiyey ka duldhufashada laga duldhufanaya waxa ummadda kala dilaya wy sawmku markaa waa baayacaad inuu walaalkii ku dulbaayaco markaa akhanina dee waa akhii muslimka ahaa ukhuwadiibaaba ka weyne dee adduunyo yaroo markaa aada ka kaxaysato yay ka yay kala dili wa an yabiica inuu iibiyo ayaa la diiday oo la nahiyey calaa bayci akhiihi walaalkii iibkiisa inuu ku dul iibiyo waxa uu taana ku taswiiriyey bian yaquula lilmushtari kii wax iibsaday buu ku odhanayaa ifsakhi lbayca iibkii iska fasakho ka guur wa ana abiicuka anigaa kaa iibinaya biarkhasa minhu kiisan shay ka jaban taa hore ninka uu ku dul baayacaya waxau ahaa nin dee isagu shayga watay oo matal de qofkan uu ku eryayo waa qofkii iibsanaya shayga oo isagaa raba inuu qaato awrkaa kanina waxa weeye masal tusaalaheennii hore un cagsigiisii oo wuxuu arkay nin ay isgaranayaanoo awr iibsaday markaasuu yihi imisuu kaa siiyey shan boqol buu maar annagaa awrkiisan oo kale wadne wasaylada keene oo afar boqol kaa siinayna u celi buui ninkan awrkiisa maxaa shantiisa kugu wata markaas in kii wax iibsanaya baayac ahaa uu cid ku eriye waa la diiday kii mushtariga ahaa ee alaabta doonaya inuu cid ku dul baayaco waa isagana la diiday labada dhinacba taa hore baayacaadda qofkiibaa shayga doonaya tan dambe uu sheegayana qofkiibaaba shayga hayaba marka masalan haddaad kitaabkan doonayso nin iibsaday ha kaga daba tegi haddii aada aragto nin kitaabkan oo kale iibsadayna adigu kaagan ha ka daba geynin oo ha ku dul baayici oo ha odhaninanba waan kaa iibin kana labada dhinacba waa la diiday wa an yabiica calaa bayci akhiih walaalkiisii oo shay qaatay inuu shay kale ka dabageeyo u yidhaahdo kiisaa tuur anaa kaygan kaa iibinaye maya waa la nahiyey bian yaquula lilmushtari kii alaabta iibsaday uu ku leeyahay ifsaki lbayca warniyo iibkaa iska fasak wa ana abiicuka anigaa kaa iibin doona shaygaa aada iibsatay mid lamid a biarkhasa minh wax ka jabanna waan kaaga iibinaya marka haddaad kitaab doon un tahay dee kiisaasi qaali buu kugu ahaaye anigaa mid kan lamid ahoo mujalladkan oo kale ah oo ka jaban kaa iibinaya labada dariiqaba waa la diiday wa an yanjusha inuu ku filiso ama ku eriyo iyadana waa la diiday isagoon waxbaba doonayn kaana wuxuu ku suureeyey ba'du waa taswiiriya bian yaziida fi silca alaabtii buu kordhinaya wa huwa gayru raaqib fiiha mana doonayo liyaqura biha gayrah si uu cid kale ugu kadiyun buu doonaya labadaa nin hore iyaga la soo nahiya waxay ahaayeen laba qof oo lagaba yaabo in waxaan ay doonayaan laakiin kan najsiga samaynaya walaa tanaajashuudii xadiis buu sheegaya filisaadna af soomaaliga waa la idhaahdaa ku erinna way tahay wixii uu doonaya inuu ku eriyo maba doonayaba ninkan inuu xiibsado af maran buu halkaa iskala taagan yahay ninkaasunbuu la col yahay xiibsanaya markaa kolba ka uu is-ag taago ee uu idhaahdo awrkaa imisaad siinaysa intaa ayuunbuu isaguna leeyahy anaa kaaga kordhinaya waxna iibsan maayo hadda imisuu ku ihi boqol buuri boqol iyo labaatan maa kaa fisanaya marka ninkii waxay kalifaysaa inuu boqol iyo labaatankii gaadhsiiyo haddana markuu kordhiyo boqol iyo soddon ninkan unbuu rabaa cadaawad ka dhaxaysa awgeed inuu ku kordhiyo amaba waxaabay soo heshiin karaanba kan alaabta leh oo odhan kara un adigu dee ii baalgura un kolba kii aanu wada hadlayno adigu isag taagun oo kordhiyuun meel sare ha ii gaadheen markaasaan adiga kusiin doonaa dilaal noocaasi waa dilaal nacnacankaas sidaa darteed yuu iska dhigin isagoon waxba iibsanayn inuu waxiibsanayo oo ummadda uu ku baaliyo inuu waxiibsanayo wa an yanjusha inuu ku najsiyo ku eriyo bian yaziida fi silcati alaabtii buu lacagteedii kordhinayaa wa huwa gayru raaqibin fiiha isagoon rabinba liyaqura biha gayrah cid kale si uu dago oo uu dadka kale ugu kordhiyaa buu doonaya wa an yabiica inuu iibiyaabaa la diiday alcinaba cinabkii inuu ka iibiyaa miman yatakidu khamran qof khamri ka dhiganaya masalan qofkani dee waad iska garanaysaa waxa uu u soconayo iyo xaaladiisa ama kaniinkiiba waa farmasiil oo tablatkan isaga ah ee uu doonayo wuxuu ogsoon yahay inuu ku tuurayo hurdo iyo waxba kale aanu doonaynin dee u cunayo ku sakraanayo ama rasaastan uu iibsanayo inuu kula dagaalamayo reer bani fulan ama hebel uu kusoo khaarajinayo iyo qorigan uu iibsanayo dee wixii operation noocaas ee foolfin lagu fulinayo dee maxaad ka saacidi meel xalaal oo iska iibisaba maada waayine adiga qudhaadu dee xaraamta ha saacidin oo qayb ha ka noqon markaa cinabkan hadhuurhkan arabakidan waxaan khamriga laga samaynayaad ogta hebelkani in shaqa xumidiisii uu bilaabayo olow iska tagdho magaalada galdheexo kaa iibin maayo fa in baaca haddaba qofkani hadduu iibiyo fi haadihi suwari kulliha suuradahan aynu soo sheegnay almuxaramati ee la xaraam yeelay hadduu habkaa wax ku iibiyo saxa lbayc iibkii wuu ansaxaya xaraam ha ku dhaco oo xaraam uu ku dhacay laakiin iibkii uu ansaxaya oo waxaa jira shay xaraam ahoo dee iibkiisii uu ansaxayo soconay marka ismi uu galo waa dambiibe laakiin arrimahan oo dhami waxaa loo xaraam yeelay liamrin khaarijin can ilcaqd waa qadiyad ka baxsan heshiiska arkaantiisii iyo shuruudiisii buu dabadda ka yahay oo de waxna waa wax daakhil fi lcaqd waxna waa laazimin lahu waxna waa khaarijin canh markaa wuu ka baxsan yahay oo imika dee markan oo kale dee cinab unbaad ninkan ka yidhi arkaantii baa la helay shuruudii baa la helay beeca laakiin qadiyadda uu u socdo ayaad og tahay marka waa wax ka baxsan ayaa loo xaraam yeelay meesha waa masale kolle usuuliya aimadu ay isku khilaafaan oo dee qaarkood ay leeyihiin kol haddii xadiidku uu nahiyey nahyigaas waxaa laazimaya xaraam iyo butlaan manhi kasta ama batil ba mise qaarkiibaa batil noqonaya qaarkiina saxeix miyay islaazimayaan taxriimka iyo fasaadka ama butlaanka mise isma laazimayaan waa qawaacida kollay meelaha ay dee aimada isku khilaafeen markaa haddii aanu wax ku dhex jira ahayn amaba aanu ahayn dee wax ka farcamayo ka laazimaya lakin arrin ka baxsan uu yahay waxay qabaan madaahibta uu madhabkani kamid yahay inuu iska ansaxayo xaraam bu dee laakiin qofkii ku dhacay kal hadduu xaraam ku dhacayna bayciis balaa iyo barakala-aan baa dee ku yimid wain jamaca haddii uu koobo fii caqdin waaxidin heshiis keliya ama iib keliya waxa uu ku wada koobay maa yajuuzu wamaa laa yajuuz shay in la iibsadaa ay banaan tahay iyo shay in la iibsadaa aanay banaanayn ayuu heshiis keliya soo wada gel geliyey ama iib keliya mithlu cabdihi wa cabdi gayri addoon uu leeyahay iyo addoon cid kale leedahay ayuu iibiyey bikayri idnihi buu ku iibiyey oo ninkaa kale xoolihiisa idan uma haysto aw khamrin wa khallin ama khamri iyo khal ayuu wada iibiye nin ka wada iibiyey saxa waa ansaxayaa iibkani fi ma yajuuzu biqisti wixii uu bana fi ma yajuuzu wixii uu banaanaa in la iibiyey ayuu ku ansaxaya biqistihi qaybtiisu ku ansaxaya min asamani xagga lacag wabatala waana ku burayaa fi ma laa yajuuz wixii aanay banaanayn in la iibsado waa la kala farqinaya ta qudheedooda masaa'ilka khilaafigaad ay kamid tahay qofku hadduu isku daro wax iibkiisu ansaxaya waxaana ansaxayn buu isdhex geliyay labadiiba miyay isla burayaan miyay isla wada ansaxaya isla ansixidiyadu ma jirtee miyay isla wada burayaan mise waa la kala qaadaya qoladani markaa waxa ay iyagu qaateen in dee mid walba xukumkiisi gaarkaha la siinayo o laisku xidhay masel dee laba kitaab buu qaato kanna wuu lahaa mid kalena wuu la socdaayo oo aanu lahayn nin buu ka wada ibiyo boqol kun ka wada siiyey markaa waxay iska macruufa dee kiisan inuu ansaxayo laakin kaa qofka kale idanna uma haysto wakiilna uma ah muxuu ku ibiyey marka de waana ku burakaa haddaba xagga qayb ahaan dee lacagtii un baa loo kala baraya kitaabkan qiimadiisu intay ahayd waxay ahayd soddon kun ka kalena toddobaatan markaa ninkaa isagaa toddobaatankiisii buu ucelinaya soddonkiina wuu qaadanaya macnaha kaa qeybtiisii waa batil weeye way burtay kitaabkiina dee ninkii lahaa waa inuu qaato lacagtiina ninkii lahaa waa inuu qaato laakiin isagu kiisan unbaa efkiisi ansixee soddonkiisii kun ha qaato qeybtii kusoo hagaagtay lacagta qaybtaasi labada shay ama ha isleegaadeen ama ha kala badnaadeen laakiin mar walba wixiisa w intii kusoo hagaagsay unbuu iibkii ku ansaxaya lacagtana uu qaadan karaa qadarkeeda tusaalahana kaasaynu ku bixinay khamri iyo khal cabdigu de waa tusaale une inaguna kitaabkaasaynu ku bisaalinay waxuu leeyahiy waxaanu lahay wuxuu leeyaha ku ansaxa waxaanu lahayna ha buro qaybtiis khal iyo khamri waa haluma jar saasay usocoto saxa uu ku ansaxayaa fi ma yajuuzu waxaan ay banaan tahay in uu iibiyo biqistihi min asaman qaybtii lacagta kaga soo hagaagaysa ayuunbuu qaadan intaasaanu iibkii ku ansaxay wabatala fi ma laa yajuuz intii aan banaanayn in la iibiyana dee beeceedii waa buray hadduu burayna ninkii doonayay alaabta wuxuu iska qaadan doonaa lacagtiisa alaabtiina ciddii lahayd ayaa loo hayn ama loo celin icطaءa likuli waaxidi minhuma xukme iyadoo mid walba dee xukunkiisii la siinayo oo qofku wuxuu leeyahay ee u iibsan karay qofku waxaan ulahay inaan idan uhayn idan uhaysanin mu iibsan karay mid walba xukunkiisin baa loo sa- loo saaray ninkan haddaba mushtariga ilen baaciya mushtari isla fahamta baaci waa kan wax maluuqay ee alaab uu leeyahay alaab umadi leedahay waa kan isku soo daray mushtarigii labadaa shay wada iibsaday ee wixii dabeetana uu iibsaday faraaraha ay yeeshee ee la yidhi ninkani dee qaybtaa ma laha ee waa lagaa celinaya muxuu yeelaya yani isaga waxaaba laga yaabaa inuu waxaan wada doonayo oo dee saddex kitaab shan mujalladahoo wada socda oo wada doonaya baa laga yaabaa inay ahaayeen kaasa le war laba nin baa wada lahaa kitaabka oo saasuu dee qaybtii ay noqotay muxuu yeelaya welilmushtari haddaba kii alaabtan iibsaday waxaa usugnaaday alkhiyaaru dee khiyaar buu leeyahay in jahila hadduu ka war la-aa arrintan laakin hadduu ogaa maya ninkani markuu labadan kitaab iibsanayay wuxuu moodaya hebelkan ka iibinayaa dee inuu wada leeyahay oo dee jaahil bukaha kama warhaynin in labada kitaab mid cid kale leedahay markii dabeetana la qabsada ee la yidhi mae kanunbuu kaa iibin karaa u leeyahay kan kalena hebel baa laho uu iska soo jillaabto isagaa soo qaatay ee kaama iibin karo dee khiyaar buu leeyahay mar labadaba waa ka noqdee lacagtayda igushub boqolkayga kun inuu idhaahdo iyo inuu idhaahdo waaye kaaganun haddaba iga iibi kaa kalena inaga daa khiyaarku waa nooca iibkii inuu sii socodsiiyo iyo te iyo inuu markaas joojiyo labadaba uu leeyahay laakiin hadduu ogaa mada khiyaar soo kan u bareeray waxa aan cid kale lahayn oo macnaha wax cid kale leedahay oo ninkan iibinayaana idan aan uhaysanin buu iibsanayay kolka hore markaa khiyaar ma leh de khiyaar ma laha hadii la yidhi iibkii wuu socday ninkana kitaabkiisunbuu ka iibsanaya wey ee ninkan kitaabkiisa kama noqon karayo kitaabkiisan kama noqon karayo kaa kale mar dhiba lagu wada hadli maayo isaga ee cidda kale leedahay khiyaar la-aanta xaggaasi udhacaysa wain jamaca hadii uu jamciyo ilaa waxaynu soconnaa waxyaabihii aan iibkooda ansaxayn fii caqdayni laba caqdi mukhtalafay lxukm oo xukumkooduna uu iskhilaafsan yahay oo macnaha dee aan isku mid ahayn ayuu jamciyu koobay mes bictuka cabdi waar adoonkaygan waa kaa idiibu wa aajartuka daari gurigana waa kaa kireeyay sanadkan bikadaa baa kaaga kireeyay taasi waa masalo aw mase zawajtuka ibnati inantaydii waan kuu guriyay buu kuri wabictuka cabdaha alaabtii ay lahaydna waa kaa idiibu iyadana bikadaa baan kaaga iibi saxa oo asaxaya waqubita alciwadu calayhima ciwadkii meesha kasoo baxayna waa dee loo kala bari doonaa waa lagu qaybinayaa kolka ninkan isaga ahay heshiiskan uu gelayo laba shay buu israaciyey labada mid walba sidiisa wuu u geli karay oo midna xaraamta ma aha midna cid kale ma lehe labadaba inuu galo oo uu fuliyo xaq buu uleeyahy laakiin arrinta soo korodha waxa weeye dee laba heshiis ay ahayd inuu kala qaado isku xiday oo dee jamci uu ku sameeyo kal jumlo keliya ama kalaam keliya ku wada sheegay oo uu isku xidhiidhiyey marka arrintu ay caynkaa tahay waxaa lagama maarmaana in la eego ciwadkan uu meesha sheegay dabeetana ciwadkaasunbaa loo kala barhaya qadarkaa adduunka ah ee uu sheegay ayuunbaa labada shay loo kala barhaya tusaalaha soo qaado masala waxa ui bictuka cabdi cabdigaa bar inaga daa kitaabkanba kasoo qaado kitaabkaad akrisanayso kitaabkayga waan kaa ibi gurigaygiina waxaan kaaga kire waan kaa kireeyey sanad baan kaa kireeyey markaa bikadaabu labadoodii baa bikadaada ku wada socday ogo bikadaa ayuu leeyahay boqol dollar baan kitaabkaana kaa siiyey gurigana kaaga kireeyey bu marka labadiiba way wada socdaa kitaabkun baa la qiimeynaya waxaa laleeyahy waa imisa waa toban dollar tobankiisii ugo gurigana sagaashankii dollara kale hada wasalam ila waa kaaku ui waqusita alciwadu calayhima macnaha iyadoo qiimada bictibaari qiimatihima siday dee ukala qiimo badayn iyadoo la eegayo percentageka ama boqolka boqolayda intay isu joogaan iyadoo la isu eegayo lama odhanayo ma ansixin iyo kala guriyo waxbee waxaa laleeyahay ciwadka uu qaabilsiiyey labada shay ee uu ka horgeeyo waa inte waa intaa siday isu kala qiimo dheeri dee boqol kiiba intaasay isu joogaan guriguna boqol kiiba sagaashan weeye qiimihiisu dee kana boqol kiiba toban marka ha loo jaro ha loo kala qaybiyo waxaa kaloo haddana yidhi zawajtuka ibnati inantayda waa ku guuriyey buui dee dabcan meher bay leedahay wabictuka cabdaha cabdigeediina waa kaa ibiyey waxa ad tidhaahdaa gurigeediina waa kaa ibiyey badhe oo dee markaa wakaaladu haysta bikada labadoodii baa markaa bikadaada wada socda intaasaan kaa siiyey inanta intaasaan kugu guuriyey gurigana kaaga ibi marka kadaadaa la sheegay ayaa meherkiina laga jaraya guriga iibkiisiina noqonaya markaa ninkani dee gurigana waa iibsanaya inantana wuu aroorsanaya adduun intaa la-egna waa laga rabaa adduunkan laga rabo unbaa loo qaybinaya meherkii iyo dee lacagtii guriga inbaa loo qaybinaya marka meherkii waa intee meherulmitligeedi dee waxa weeya inuu no masala bikadaadan waxaabaad kasoo qaadaa markan ule inantaydina waan ku guriyay gurigeedina waan kaaga iibiyey bikadaadaanaan kaa siiyey toban kun oo dollar bu meherkeedu waa intee waa shan boqol meherulmitligeeda macnaha dumarka ladkaa intee lagu meheriya shan boqol shantii ha loo jaro gurigana sagaal boqol iyo sagaal kun iyo shanta boqole kale in baa laleeyahay guriga iibkiisiina waa nooca marka bikadaadan baa mar walba dee la wada socoto labadii shay fa fi lbayci wanikaax waa sharaxa yar markanuu waxna iibiye waxna meheriyey yuwazacu lmusamaa waxaan uu magacaabay uu kadaada yidhi ayaa loo qaybinayaa calaa qiimati lmabiic guriga uu iibiyey iyo wa mehri lmetr iyo meherulmitliga labadaasaa loo kala jaraya markaa dee ma dhacay in la yidhaha toban kun baa la magacaabay badhna ha laga dhiga meherulmitli badhna guriga lacagtiisi ha laga dhigo sababtoo ah de waa kala lacag badan yahi laba shay oo kala qiimo badan wey meherulmitliga ayaa ka jaban guriga ciidkiisa markaa kolkan la qaybinayo dee lama kala badhayo une waa in la eegaa dee qiimaha say u kala qiimo badan yihin labada shay waa in la eegaa marka wain jamaca caqdan fi caqdayn haddii uu laba heshiis soo dhex geliyo mukhtalafay lxukm oo xukunkoodu iskhilaafsan yahay dee iibba unaan ahayn kuwa horeynu kasoo hadlayna iib bay ahayn waa kiro iyo iib ama guur iyo iib kuwaas uu soo wadaa mithlu bictuka cabdi addoonkaygii waa kaa iibiyey waa soo socdaa weli wixii lagaga iibiyey garo wa ajartuka daari sana gurigaygana waxaan kaa keliyay sanad bikadaabaan labadoodaba kaa wada siiyey aw zawajtuka ibnati wabictuka cabdaha bikadaabaan labadooda kaa wada siiyey saxa waqusida alciwadu calayhima labada shay halkaa buyuucdii dee iibkoodu aanu ansaxayn iyo waxyaabaha laga soo reebay baynu sheegay awsaam fasalkaa ku xusay waxaa halkana ku xusayaa fi khiyaar annaqiis oo qofkan marka uu waxiibsadaha dee waxaa islaamku u ogolaaday khiyaar baa la siiyey khiyaaru lmajlis khiyaaru shari khiyaaru lcayn inta la wada fadhiyo waxa uu leeyahay khiyaar albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa iyo dee khiyaaru shardiyo saddex shiyo wixii ka yara khiyaarulcayn haddii meeshii ceeli kasoo baxdo alaabtii lagaa iibiyey xaq baad u leeday inaad celiso iyo inaad daysato labadaba adaa khiyaar laakiin ceebtani waa inay tahay ceeb hore oo iibka ka horeysay ceeb ka dambeysay hadday tahay kuma celin karay baabkaas u baxay kolka man calima bisilcati qofka alaabta ku ogaada cayban ceeb qofka ku ogaada alaabtiisa lazimahu waxa waajib ku ah an yubayinahu inuu caddeeyo fain lam yubayin haddii aanu cadaynin faqad asha ish buu sameeyey wlbaycu صaxiixun iibkiina waa iska ansaxay haddii aada alaab ku og tahayna alaabtaadina in leeda in af soomaaliga malaha ceebtu waa noocaasune ama ay dhaliil leedahay haddii aada og tahay dee ummadda ha u muusey marka ha u sheeg wixii oo de ninkii saxaabiga waxau laha wuxuu nabigu ula heshiiyey markii aan baycadii dee waktigaan islaamaya la gelay wanusxu likulli muslim qof wala muslimaba inaan la taliyo taadu iyay ku daraani way adag shahawaadka ama rabitaanada insaankay kamid tahay wixiise un inuu koolkooliyo oo sidii u riixi lahaa uu falowgeed qabto u wanaagsan yahay iyo noocan iyo inuu kolba dhan iska taagu ammaano qof laakiin way adag tahay qofku inuu yidhaahdo hadda arrimo noocaasana wuu leeyahay iyadoo maca dalik la ogsoon yahay haddii aada shaygaaga wixii ku jiray ku sheegto in kalsooni inaad leedahay lagu arko oo qofku kaaba iibsado hadaad tidha war maad iska dayn doontaa bahalkani waxaa iyo waxaasuu leeyahay oo dee ceebahaasuu leeyahay adeer maad iska dayn haddaad tidhaahdo inuu kaba duldhacaaba suuragal insaanku ilan waa noocyo badan yihin oo dhan baalkan uu jecel yahay ninkani kol hadii uu maaragtay ku xayeysiin la'ay marka haddii aada ceeb ku og tahay in aada caddayso waa lazima waajib wey man kashaana falaysa mina si aana xadiidkaa usoo gelay hadduu caddayn waayo ummadda u qariyana hish buu sameeyey oo dee nabiguba markuu hadhuurkiisa hoosta uga geliyay u arkay inuu hoosta ka qoyan yuu yihi man kashaana falaysa mina beeci laakin waa saxiix hadii kitaabkan uxaashiyo googo-ay inaan kuu qariyo oo sidaa aad ku iibsato aanan kuu sheegin dee qish waa sameeyey laakin niibkii waa saxeex waxay kasoo qaadanayaan ama ay daliil ahaan uhaystaan fuqahadu markay sida leeyihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay labadan qofe wax kala iibsanaya in loo barakeynayo hadii ay run sheegaan in bayanaa wasadaqa haddii ay runna sheegaan wixii ku jirana caddeeyaan oo loo barakeynaya laakin haddii ay qariyaan muxiqat barakatu baycihima iibkooda barakadiisii baa la tiraya hadduu qofkii qish ku sameeyo idan meesha waxaa laga fahmay bay leeyihi barakadii hala tiree beecii horta inuu socodsiiyey nebigu beecii uu buray mu odhanin laakiin inuu socodsiiyey oo barakadii un ay ka tegayso oo uu ansaxayo laakin bilaa baraka u noqonaya xadiidka laga faaiidsanaya saxeexa faydo dalaca haddaba kani ha usoo muuseeyo ha usoo qariye faydo dalaca marka uu arko almushtari kii iibsaday alaabtan calaa caybin buu ku arkay ceebtoo kaana ahayd cinda albaayic qofkii hore ka iibiyey dee marka horeba ay ku jirtay alaabta falahu raddu dee inuu celiyaabuu xaq u leeyay ninkan iibsaday kol hadduu ceeb ku arkay ceebtanina shayga ay ku jirtay waktigii shaygu cindaalbaayici uu ahaa ee kan ka iibiyey uu iska haystay ee hore ee iibka ka hor ayaa ayaa ceebta ku jirta dee inuu celiyo xaq u leeyay oo laba nin baa isku qabsadoo nebigu isula yimid oo dabeed ka celi waad ka celi mar haddii arrintii bu arkay nebigu in markaasoo dee ka celi ceebta lagu celin karayo ee qofku xaq ugu leeyay alaabtii uu kaa iibsaday inuu kugu soo celiyo waa tan noocana wa daabituhu qaacidadiisu maa naqasa alcayna aw ilqiima ceebta lagu celin karaa waa waxa dee shaygii nuqsaaminaysa laftiisa ama qiimadiisii nuqsaaminaysa nuqsaanan bay nuqsaaminaysaa yafuutu bihi garadun saxiix ujeedo saxi ay ku tegayso waalgaalibu sida faraha badanina fii mili dalika almabiic alaabtaa la kala iibsaday sida badanina cadamuhu inaan laga helin ay tahay waa ka daalibku waxa weeyaan ceebtan goorta lagu celin karaya inay caynta waxu dhimayso oo imika kitaabkan haddii xaashiyo googo-an yihiin saddex xaashiyood dee cayntii kitaabka waxba udhintay xaashiyaha googo-an ama madbacaddu ay ka boodee damsiga leh masaxan dee cayntii waxbaa u dhimaya ama neefkii xoolaha ahaa ee isha la-aa neefkii isha la-aa dee cayntii waxbaa udhima mararka qaarkoodna dee qiimihii baaba nuqsaami kara oo qiimihii ayaa nuqsaamaya oo ceebaha qaarkood caynta inaanay waxba udhimin waaba laga yaaba oo cayntu iska sideedii tahay laakiin qiimaha ayaa nuqsaama shaygaasi markuu noocaaye qalad saxiixiina wuu ku tegaya oo ama alaabtii baan hore kaaga soconayn ya alaabtii ayaan hore kaaga soconayn ama waxbaa dhinmaya qiimaheeda ama dadka qaar baan kaa iibsanayn waxaan o dhan waa aqraab saxiixa ogo aqraab saxiixa wey qofku wuxuu jecelaya alaabtiisu in dadku jeclaado hore ay uga baxayso sixiro suuqa ay ku baxayso waxyaabahaas wax u dhimaysaa ceeb alaabtii oon moor ahayna dad daadsan buu kuu keenay oo markaas dee aan daraasinteedii ahayne koy koy n kala waxaysan ayuu keenay waa laga yaabaa dadku inay caalaqaana idhahdaan dee war waxbaa kusi ah mid kalena waa raaciyey marka midkaa kaleu raaciyey waxa weeyaan walgaalibu fi mili dalika almabiici cadamu mabiicdaana inta badan waa inaan laga helin waa imaka matal kitaabkan inta badan dee waa inu wada dhamaystiran yahay oon masaxnayn qaybay oo laakin haddii haaliban laga helo oo waxaan la kala iibsanayo o dhan ay nuqsaantaa iska wada leeyihiin dee kuma celin karo fa yaruddu wuu celinaya haddaba in baana alcabd addoonkii haddii uu caddaado khashiyan isagoo dhufaana aw saariqan ama tuuga aw yabulu fi lfiraash ama ku kaasaya firaashka wahuwa kabiir isaga oo weyn waxyaabahan o dhan waa nuqsaan dee addoon baa waktigaa soconayo dee jiray addoonkan isaga ahi dee markan uu labiyi markuu dhufaayahy waa kala duwan yahay marka uu labiya de waa iska suuragal inuu dee qof muddo kala noqdo ama dee wax iska celin kara ama shaqaysta laakin hadduu dhufaan noqdo dee waaba laga yaabaa in cayntiisina waa nuqsaan cayntiisi baa nuqsaantay hadda qiimihiisi inuu ziyaado waa laga yaaba oo dee loo haysan karo dumarkii inuu dhex joogo xaafadda uu ka shaqeeyo oo khadka noocaasa dee inuu ku wanaagsan waa suuragal oo dabeed qiimihiisa aada loo jeceliyay laakin xagga xagga dee cayntiisi baa nuqsaanta ufaankanina dee waa xaraam tuuganimadani waa dhibkeeda ay leedahay adoon tuug waxaa kaloo isaguna dee haddii ceebtaa u yeesho dee kaadid ah waa la mid falaw iطalaaca cala alcaybi haddaba alaabtii aad iibsatay ceeb baad ku aragtay noocay doonaysa haato nood iyo nool iyo xoolo bacda talafi lmabiic intii alaabtiiba ay dhimatay ay gacantaada ka baxday tacayana alarsh kabitaan baa waajib ah matal kitaabkan isaga ah ayaa aada ogaatayeen bian maata aw axtaqa kitaabkan isaga abaa aada iga iibiso markaa waxaan ogaaday intii uu gacantayda ka baxay inuu ceeb leeyahay anna dee nin baan kasii iibiyey markaa inuu ceeb lahaa baan ogaaday dee dabcan kuma soo celin kara mo oo ma suuroobaysa inaan kugu soo celiyo dee gacantaydiba uu ka baxay ama qof baan siiyey ama qof baan ka sii iibiyey laakin waxaan gar u leeyahay inaan kugu soo noqdaan idhaahdo khayr laa ku siiye qiimadii intaasaa iga dhinayd arsh arshigu waa kabitaan arshi bahalkii kitaabkii maalintii adiga iibisay ceebtaasuu lahaay bala la i qiimeeyay nuqsaanta jirta oo dabeetana sidii aan de maalintu sii baxaya waaba suuragalin wax lagaa dhimay markaa kol haddii aanad ku celin karayn oo talifa uu dhintay ama cid kale uu usii gudbay tacayana alarsh inaad kabitaankii qaadato ayuun baa waajiba aw amase bacda zawali milki can taynu taa hore waaba dhimashaabay haysa laakin tan a bacda zawali lmilki intuu milkigii ka suula canhu shayga bibaycin aw gayri oo qof kale uu kasii ibiyey ama uu sii siiyey lam yakun lahu طalb اlarshi اlآan iminka kabitaanka dooni maayo oo hadda hala ii kaba ma leh fain rajaca ilayh hadduu shaygii kusoo laabtay bacda dalika intaa kadib falahu radd dee inuu celiyaa buu leeyahy shaygan waad sii ibisay ama qof baad sii siisay markaa arshigii weydiisan maysid ayuu leeyahay oo ti aynu kuga misaalnay kolkii hore taa hore dhimashadun bay ku qaastay marka oo intii uu dhintay kadib buu ceebta ogaaday laakin tan dambe wuu iibiyey cid buu siiyey markaasuu ogaaday inuu ceeb lahaa wuu iska joogi horta xaqna uma laha inuu kabitaan weydiisto laakin markuu shaygii kusoo noqdo ee ama isagiina laga iibiyo ama meel kale uu soo maro milkigiisa mar dambe uu soo galo xaq buu leeyahay inuu celiyo tusaale kitaabkan baa ninaan ka iibsaday isagoo ceeb leh dabeed anaguna nin baan sii siiyey akiran kitaabkii wuu igu soo noqday ceebtiina waa ku jirtaa waan kugu soo celin karaa falahu radd macnaha iibkaa kale uu maray xaqiisii kama ridin celintaha wain xadaa haddaba ceebti maya wain xadaa hadii uu yimaada cinda almushtari qofkan alaabta iibsaday caybun aakharu ceeb kalaaba ku darmatay shaygi isagoo kii hore leh ml an yaftada bikr bikaaradii uu jabiyey tacayan alarsh arshigii un baa mutacayin noqonaya waimtanaca aradd dee celintiina ma suuroobayso ninkan isaga ahay inanta waa guursaday dee ceebina way jirtay laga yaabo sidaaqeedii inay nuqsaamin lahayd iyo meherkeedii marka iyadoo ceebtii ay meeshii taallo amaba waxaa lagu suurayn karaaba xagga iibka marka loo kaxeeyen guurkaba loo kaxaynin adoon adoon baan leeya adoon dhadig oo uu soo iibsaday da- yaray dabeetana uu galmood u guursaday ceeb way lahayd uqabsoon barasiya wixii lamida ha ahaato oo lagu celin kari lahaa laakiin intaanu ceebtaa aragba ayaabuu bikaaradeedii ka jabiyey dee ceeb kale oo xaadisa ayaa yimid marka haddaba ninkii kuma celin karo oo dee waatan waxuu soo kordhiyey oo shabadnimadeedii baaba ka luntay laakiin dee ceeb horena way jirtee arshigii ha qaato oo adoontan iyadaa dee wixii kabitaankeeda iska keen buu leeyahay kuguma soo celin karo oo ceeb kalaa timide haddii dee iib la yidhahdo noocan un bay noqonaysa addoon un baa dee lagu suuraysan karaya wa in xadata cinda almushtari caybun aakharu ceebtii hore mooyaane mid kale oo ninkan iibsaday xaggiisa ka timid ayaa soo kordhay mithla an yastadal bikr bikaaradii buu ka jabiyey tacayana alarshu wamtanaca arad kabitaan unbuu ninkani leeyahay addoonta iibsaday laakiin ma yeelanayo inuu celiyo oo dee ninkii kalaa isna doodaya o dhan soo adigan qaribay fain radiya albaa'icu bilcayb ceebtii hadduu ku raali noqdo ninkii alaabta iibsaday lam yakun lilmushtari mushtarigii uma sugnaanin dalabu larsh inuu arshi raadiye male masaladan horun bay tani la socotaa waxa weeyaan alaabtii ceeb horena way lahay ceeb dambena way soo korodhay marka qofkii isaga ahaa ee kaa iibiyey baa dul qaatay oo wuxu waa baan kaa celinayaa maca ceebtiisan dambe adiguna kabitaan ha doonin tusaalaheeni aynu sii wadano kitaabkan isaga ah ayaad iga iibsay dabeedna xaashiyaha qaar baa caddaa intii aan anigu haystay ayaa laba xaashiyood haddana iga go-een waa absal absal mithaal si aad macnaha dee ufahamta marka waxaan i dee war dhan buu masaxan yahay isna wuxuu ku uhi war una xaashiyaa go-an oo adiguna aada goysa bal laakin iska soo celi kolkaas sidii baan dabeedna kugu soo celiyay kitaabka isaga ahaad iga iibisay marka gar uma lihi inaan idhaahdo dee xaashiyaha masaxan baleen lam yakun lilmushtari dalabu larsh qofkii mushtariga ahaa markaa macnaha alxaasil ee shayga iibsaday ma ma laha inuu dee isaga yidhaahdo arshi iyo kabitaan halaysiiya kol aduu dee ninkaniba ceebtii qadiimkaa ku raali noqday oo yihi dee waan la noqonaya bal huwa mukhayarun bayna raddihi wa akdi saman wa bayna ridaahu bihi bilaa arsh waa labadaa mido mar haddii adigu aad tiri kitaabkii xaashiyanaha go-naada iska soo celi laba midun baan khiyaar u leeyahay inaan kuu soo celiyo aynu saa ku kala soconno lacagtaydii qaato iyo inaan iska haysto oo wax kabitaana aanan helin oo macnaha kabitaankii xaashiyaha cad la iga kabi lahaa waxaa iga hor joogsada ceebtan kale iyo xaashiyahan go-ay waa taas wey fa in radiya hadduu ku raali noqdo albaayicu qofkii kitaabkan kolkii hore kaa iibiyey bilcayb ceebtiibuu ku raali noqdo wuxuu ihi ha go-naada xaashiyahee soo celi lam yakun lilmushtari mushtarigan iibsado maala anigaygan kitaabka iibsaday xaquma lihi alabu larsh inaan kabitaan doono waa haddaan daa sii haysanayo haddaan sii haysanayo inaan idhaahdo kabitaanisi waan iska haysanayaae maya oo dee waxaa hor taalla maxaan kabitaanku siiyaa dee waabaan kaa celin karayaabe iska soo celi kabitaan ma bixinaya bu dee leeyay ninkii baayacah macnaha way iskoosanayaan labadii ceebood labadii ceebood un baa la isu jaraya marka fain kaana alcayb lxaadisu ceebtan alaabta ku timid alaabtii de waxay doontay noqon kartaa bagaash bay noqon kartaa xoolo nool waciya dhar waa wax la kala iibsanaya waana iska badan tahay runtii fain kaana alcayb lxaadis ceebtan soo korodhay hadii uu yahay laa yucrafu alcayb lqadiim ceebta horeba lama garanayo ilaa bihi tu xaadisahoo lala yimaado mooyaane ka kasri lbitiik waa xabxabkii oo la yar dalooliyo iyo walbayd dee ukuntii oo la eego iyo wanaxwihimaa wixii lamid a lam yamnaci radd dee celintii mamnuuc noqon maysa ilaa khasaaraha qofki isagaa dee meeshii keenay ceedaha qaarkood baa si loo ogaado tu kale in la gala ay tahay xababkii imika inuu cad yahay gudihiisu inuu cas yahay imcaa lagu kala garan karaa haddii aan la jarin adugu bidiik waa xabab luqatu ahli lxijaaj waxaa la yidhahdaa bui alxabxab baa la yidhahdaa bui waa tan aynu dee inagu unaqaano oo kalaamka waxaa iskaga badan dee luqada carabiga xabxabkaasu baynu inaguba unaqaana marka xabxabkan haddii aan intoosbaa loo saro in yar laga soo dhex saaray lama ogaanayo gudihiisa dee kasoo saaridaa iyo daloolintaasina waa iska ceeb soo korodhay mugti baalkii moorbu iska ahaa laakiin intani waa ceeb soo korodhay wuu celin karaa haddana qofki intuu jaro uu eego ayuu odhan karaa waa cadaan baashi saal intuu ku celiyo ayuu odhan doonaa war waa cadaan anigu waxaan doonaya da mid basila khayr laa ku siiyey xabxablow balada inaga celi lam yamnaci rad celintii suuragal ma noqonayso mamnuuc xaq buu leeyahy qofki baydadiina waaba dee sidoo kale baydatu nucaama ama baydatu dajaaj inkastoo dee iyadu ay dha de fixiba finish yihiinba hadii laba eegaba waaba u dhamaatayba laakiin wuxuuna laga soo qaadaya qofkan wax ka aafoobay marka horeba inuu yihi haddii bahashan ukunta ah kolka horeba aada jabin lahayd adug ood eegi lahayd dee inay khasaarowday baa arki lahayd marka imikana ninkani uu kaa iibsaday uu eego u arkay inay xumaatay dee wax xun oo aan soconayno wixii lagu heshiiyey aan ahayn ila wax saxiixuu doonaya wax faasid aad ka iibisay qofka markaa kuma xalaashan kartid xoolihiisa waad iga iibsatay uun laakiin waa la isu garaabaya dadku waa dad muslimiin aho walaalaaho waxa uu qofkani dee kasoo qaadaya khasaarihii inuu isaga un ku dhacay kollay nin unbaa khasaari lahaaye waa kii hore lahaade ee maaligga ahaa ee waxaan iibinayay ee kan dambe dee baayaca ah lagu dee wixii uu la roorayay ku reebi maayo khasaarihii kaasunbu ku dhacay mana khasaaro sooranayaano dee waddadiisii baan jirin fain zaada haddaba haddii uu kordhiyo qofkani calaa maa yumkinu waxa ay ku suuroobaysa almacrifatu bihi in lagu garto ceebka qadiimka ah falaa radda celini ma jirto oo qofkan isaga ahi markii uu shaygan hubinayay gudihiisana uu ka hubinayay bal ceel qadiima inuu leeyahay ayaa intii loo baahnaa arrinkii uu ka ziyaadiyey xabxabka dee in yar oo dalool yara baa lagu ogaan karayay masalan iyo aaradubaha iyo waxyaabaha dee daboolan oo dhan waxyaabaha moorka ah mabuu samayna dee uu kala jeexayba labuu ka dhigay dee markaa muxuu celin isagaa lagu leeyay uu ku dhageroobay ninkaas iskamuu hubinine uu ku dhageroobay kolka ama islaantii baa soo iibsatay caanihii caanuhu ogabay marna way hagaagsanyiin marna ma hagaagsan taa waxay inay iska hubiso intay galaaska in yar darto dabka yaro saartay eegta bal hadda inay karsamayaan iyo oy dhan yihiin iyo inay khariban yihiin oo de ay fadhiisanayaan taa may samayna dabkun baaba wada saartayba dhammaantood dabeetana way fadhiisteen dee markaa intay la carabto sii ku celin maysana way wada fadhiista joogii oo dhami odhan mayse dee maxaadin yar gooni ugu hubin weyneyd ee leeday soo adigan dhammaantood wada kharibay marka waa taasi waa ziyaado ka ti waa gaboodfal ka yimi si iibsadaha gaboodfal ka yimi fain zaada calaa maa yumkinu almacrifatu bih qadarkii lagu garan lahaa buu ka kordhiyay falaa radda wa shardu raddi haddaba markan ceebta la celinayo iska celiyin wakti walba maaha shardi bay leedahay an yakuna cala alfawr deg deg waa inay tahy wayushidu fii ariiqihi wadadiisa markuu sii soconayana wuxuu markhaati gelinaya anahu fasak inuu fasakday mar alla markaa aada ogaatay inuu ceeb leeyahay iyo agtaada sii oole hadduu sii yaallo agtaada macnaheed waxa wey inaad ka raali noqotay oo aada ogolaatay inuu iibkaasi socdo kolkaad kitaabkii ku aragtay inuu kharibmay dee la dhaqaaji oo ninkii u gey haddii ay dhacdo in markaas dhexda markaad sii socoto haddii muddadu dheeraanayso markhaatiyaa sii samee tuulo kale aad kasoo iibsatay dhexda markaad sii socoto warbahalkaa waana celinayaayo caynkaasa xaajadu haye imikana dee timeki waktigiibaa igu dheeranaya balla socda inuu idhaahdo wey si hadhow hadii lagu murmo oo idhaahdo ninkani bahalkan dee muddadii way dhaaftay uu soo celin lahaa aada markhaatiyaashii usoo joojisa falaw carafalcayba ceebta laftigeedii bu arkay wahuwa yusalli isagoo tukanaya aw yaakulu ama wax cunaya aw yaqdii xaajatahu ama suuliga ku jira aw laylan ama habeenaan la guuro karayn buu ceebtii arkay falahu taakhiiru inuu dibdhiguu leeyahay ilaa zawaali lcaarid shaygan caaridkaha inta uu meesha ka baxayo laakin bishard waxaa shardi ah bishardi tarki alisticmaal waa inaan wixii isticmaalay walintifaac waa inaanu dheefsan xaaladahan daariga ah inuu yaro joogo waa loo ogolaya salaadii de ha dhama hadduu wax cunayo ka kac lama odhanayo dee la durduuri shayga suuriga horta iska joogo kasoo dhamaystay hawshiisa habeennimadii waagu dee hau baryo imika istaalo lama odhanayo ka dhaqaaji marka laakin muhimi waxa weya de alaabtii inaanu isticmaalo alaabtii waa inaanu sii isticmaalin laakin halkeedaa iska taalo ilaa wixii wuxuu gartay inaanu milkigiisa noqonin uu ninkii lahaa u celiye ayuu gartay marka ha iska dhigo marka ha iska dhigo laakin hadduu intaana kusii shaqaysanayo iska wadanayo taasi waxay noqonaysaa inuu ku raali noqdo oo gaaligu isaga ahaaba dee waktigii u islahaa celi ayaa dabeedna uu iska wadwadanaya intaa waa kusii shaqaysanaya wuxuu leeya aroortaan u celiya waana sii wataa wuxuuna loo saamaxayaa dee intanuu kusii socdoo keliya hadduu wax kala waayo fain aktara haddii uu dib dhiga haddaba mutamakinan iyada ay u suuroobaysa inuu alaabtan ku a dee ceebtane deg deg uu isaga celiyo saqada araddu waalrsh labaduba way ka dhacayaan kabitaana ma leh mana celin karo alaabtan iyada ah ee uu leeyahay ceeb bay leedaho bagaashkani wuu iga xumaaday dee ma buu celina wuu iska dhigtayba waar ma haleelayne bishii hore baan islaacelayay iska meeraysanaya soo kan ku raalli noqday de baab kale u galay haddaba oo dee kii xadiidka uu ka hadlaye wataxrumu waxa xaraama atasriya in lasoo darariyo xoolihii wahiya taasina an yushadda waa in la adkeeyo an yashudda albaa'icu qofkii baayic ahaa waxa uu adkeynayaa akhlaafa albahima naaskii naasihiisii ayuu maraq ku xidhaya wayatruka waxaanu ka tegayaa xalbahaa ayaama maalmana ma lisayo liyaqura kayrah cid kale si uu u dago bikasrati laban inuu neefkani caanad badan yahay si uu ugu sheego wixii qisha de islaamku waa diidan yahay oo qofkan istacab uu iibinaya weel yarna waa wataa markaa habeenkii iyo subaxdii ayaanu sooba lisinba wayshi yaraydunbu in yarka siiba hadduu doono wuu soo xidhay naasihiis ama neefkii yaraaba uu ka ilaaliya dee shiciga candhadiisu ay aada u weyn tahay oo dhiiqaya ayuu hi waa kaa lacagtiisu aada bay u fara badantah wayshiina waa ka dharagtay dee candhadiisana waad arkeysa baaldi wey waa abu baaldi wey ayuu buuxinaya markay xaaladdu caynkaa tahay qish weeye taas qish weeyaan marka akhlaafta waa dee naasiin bay noqonaysa xalku muxuu noqonayaa haddaba fain ialaca calayhi lmushtari qofkii mushtariga ah hadduu arka falahu raddu mutlaqan ama halisa ama yuulisin weeye mutlaqan mar walba uu iska celin karaa markii uu lisay ee caawa la joogo ama berita la joogo buu intii markii hore dee dhiiqiba waayo amaba intaanu lisinba ayaa wuxuu arkay inuu kayru caadi yahay oo sacan dee lasoo darariyey labada jeerba wuu celin karaa falahu raddu mutlaqan hadduu lisay ka waran de waa kii nebigu ka xukumay oo waxau yihi fain kaana bacda xalbiha hadduu raddigii yahay intuu lisay kadib watalifa laban caanihiina la cabay radda ha celiyo saacan min tamrin markaa wuxuunu celinayaa dee laba kiilo iyo xoogaa timira bedela laban caanaha bedelkood in kaana alxayawaanu ma'kuulan dee haddii uu yahay xayawaanku mid la cuno geeli iyo arig iyo loodii hadwey neefkii xoolaha ahaa intii uu lisay kadib ayuu gartay in aanu kan hagaagsanayn nala soo darariyey saac buu nebigu ka xukumay saacaasina waa muqadam xoolihii o dhan waa iskaga mid waktigana islama bedelayo xagga waktiga waa wax muqadar ah waxyaabaha lagu daayay bay kamid xusuusta muqadarkaa saacaas labadaa kiilo timir ahun baa udhigmaya candhabaa wixii laga lisay ha iska celiyo marba mid baa laga yaaba inay siyaado u yeelato marna ka saaxiibu labanka marna kan kale dee nicmooleydani waa hadii la cunayo hadii laakin aan la cunayn de hadalba male sameerihiiy wixii lamid wayulxaqu bitasriya dararsiinta waxaa la haleeshiinayaa fi raddi xagga celinta waxaa lagala mid dhigaya oo dee qiyaas ahaan lamid a taxmiilu wajhi ljaariya addoontii la iibinayay wejigeedii oo lasoo buufiyo wa taswiidu shacri iyo timihii oo dawadii madoobay loo soo mariyo iyo wa naxwuhumaa wixii lamid a waa addoomo la kala iibsanaya de iyaga waktigaa ka warramaya addoontii buu doonay ninkan inuu dee iibgeeyo suuqa geeyo aba kaa soo buufiyeyba afrikaanada maaha bushta war waa cadaan bui tani amaba dee cira way ahaydoo dawadiibuu mariyo iyadoo ka tuuraysa ayay timid amaba dee way yar da- bay ahayd dabanadeeduna waa godgodnaayeen sidii fanaaniintu dabeetana dacas ugu soo garaacay markaasay aday dabeetana soo barar oo ay noqotay markaa buusbuuskii kolkii hore uu lahaa dhabanku ayaa soo tiirsamo waxa tawriin alkhad dhabankiibuu soo barariyey markaasoo isa soo qotomiyey wuu soo kaawiday adu alxaas maya taasina ma ansahay waa runtii wax kastoo dee lasoo foojargalayo oo lasoo kharibo qofkan waa ku noqonaya khiyaamada dee islaamku ma ogolo qofkii wax khiyaameeyana la saacid maayo wayalzamu lbaayica haddaba ninkii waxiisaday waxaa ku waajiba an yukbira inuu u waramo fii bayci lmurabaxa iibkan laga sii faa'iidayo bilcaybi inuu u waramo aladii ceebtaasoo xadatha cindahu agtiisa kusoo kordhay fayaqulu wuxuu odhanaya ishtaraytuhu bicasharati mathalan warniyo shaygan waxaan kitaabkan waxaan ku iibsaday toban shilin laakin xadata cindii waxa ku yimi intuu ag yaalay fiihi alcayb alfulaniy dee ceebtaasaa ku timid oo xaashidaasaa maqana la soco wa yubayinu ljra ayضa waktiga lacagta lagu kala qaadanayana w wuu sheegaya wuu cadaynaya waxaa jira waxa la yidhaha baycu murabaxa shay intood iibsato in lagu sii macaasho maxaa la yidhaha masaalax waatayn baa la yidhaha bilaalihin ise iskaga faashleen adu waxay noqotaba meelahan sayladii kolle waa laga isticmaalaya shaygan inaad wax siisato oo dabeedna dee aad adiguna sii wareejiso oo aada faa-iido saarto adiguna aada faa-iido saarto amada kitaabkan baa lagaa ibiyey waxaa lagaa siiyey toban shilin dabeedna lacagta waxaa tidhi bil kadib baan ku siinaya maalin hiblaayo waxaan aniguna samayn karaa inaan ku idhaahdo hebelow ii faa-iid anigan oo dee shan iyo toban iga siiso lacagtana waktigaasaa lagaa rabaa warkuba waa intaaba waa muraabaxa anigii markaa iib labaad baan sii galay ajashii lacagta halkii aniga laiga doonayay in adaan kugu reebaya oo aan kugu xawilaya marka shaygiina dee waan guddoonto waan qaatay ogow oo aniga haysta laakin ajashii lacagta laiga sugi lahaa adaa lagaa sugaya hada ninkii aduu kugu xawilmaya lakaashun buu yaqaana isagu de anigina faa-iidaan hela waana de islaamkuna ma diidana faa-iidada wixii midmadown baa la diidan yahay kol haddaan kuu sheegay kii kii horena waxba kama khuseeyaan kii hore dee kala tagna maxaa isaga daba waday inaan cid kale kasii iibsado oo dabeetana aan ciddaana wixii la iga siiyey iyo faa-iide waxaan ka helaya oo u sheego waa gar sharciguna waa ku ogolya marka haddaba laba arrimood baynu caddeeya ninkan waxaan kasii faa-iidaya waa muhiim ceeb wixii kusoo korodhay shaygan intuu haystay waa mid iyo waktiga lacagta laga sugayo haddii dee lacagtu ajal ku xidhan taa wey wayalzamu waxaa ku waajiba an yubayin an yukhbira inuu waramo fi bayci lmuraabaxa iibka dee faa-iidada laga doonayo bilb bilcaybi inuu ceeb u waramo aladi xadata cindahu ceebtii agtiisa kusoo korodhay ee daysna aanu qarin sidii kii horeba loogu diiday inuu qariyo fayaqulu wuxuu odhanaya ishtaraytuhu bicasharatin matala waar toban baan soo siistay geni ama toban shilin dee adigana waxaan kaa siinaya koob iyo toban laakin xadata cindii fahihi alcayb lfulani dee intii aan hayeyna kitaabkii waxaas aafadaasaa ku dhacday dee balla soco wayubayinu ljra aydan muddada lacagta laga rabana wuu cadaynaya ila muddadii ninka lacagta bixinaya waa ninkan dambe iibsade maxaa ka faa-iidaa ceebtan sheegideeda dee waxaa ka faa-iida ah qarad baa iskhilaafaya wuxuu leeyahay dee waan gartoo kaa iibsaday shaygii haddii kolkii hore adiga lagaa siiyey toban shilin saliimna uu ahaayo dee labadan xaashiyood aan ka maqnayn dee maanta ma tobankii baad iga siinay soo muu nuqsaamin wixii aniga wayna sideed iga siisaa dee qiimihii baa dhinmaya laakiin hadduu u aamuso oo uu tobankii hore ka siiyo dee waxaa dhacaysa inuu qiish sameeyey oo wixii qiimihii dee uu markaa isbedel dhacay ninkani gorgortan buu samaynaya oo markaad wixii u caddaysa uu iska baayacaya wuxuu leeyahay dee wixii adiga lagaa siiyo shaygan isaga ahaa ha igu gaadhsiinina ka yaree buu leeyahy ile ceeb baa soo korodhay cusub oo adigan sheegaye marka waa inu saa u sheego faslun waxa uu ufasal yahay fii bayci timaar midhaha iibkooda midhahana ama nakiisha ama cinibka amaba dee had iyo jeer beeraha khudradda ah ku yaala midhaha ah marka la kala iibsanayo shuruudooda waxyaaba ay la dheeraad yihiin wey baycu samarati waxdaha midhihii oo la iibinayo keligood oo cala shajarati geeda saaran in kaana haddii ay midhahaas yihiin qabla buduwi salaax haddii aanay bisayl gaadhin lam yajuz ma banaana ilaa bishardi lqabci in la goynayo mooyaane wain kaana bacdahu intii ay midhuhu bislaadeen hadduu iibku dhacay jaaza mutlaqan mar walba way iska banaan tahay ama qabci ha la shardiya ama yaa la shardiyn waxa uu kuleeyahay midhahu haddii waktigii aan bisaylkooda aanay gaadhin la kala iibsanayo maca geed kale aan lagu iibinayn laakiin midhahoo keliya la kala iibsanayo waxaa shardi ah in lagu daro iibka midhahana waa in la gooyo hebelow midhaha geedkaa waan kaa iibiyo tobanka kintaal noqonaya laakiin waa inaad goosataa waa shardi wey oo mar haddii ay dee budawu silaax aanay gaadhin waktigoodii dee marka xadiidkaa dee nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku sheegay in ay dhacayso midhihiiba inay ba-aan ninkana kaashkiina uu iska qaato geedkiisiina ugu joogo ninkii midhaha doonayeyna midhihiina be-e geedkiina ma leh markaasuu dabeetana yihi bima ta'khudu maala akhiika damacad xoolihii walaalkaa ku qaadato geedkaagan ila waa kan kuu taagan midhihiina dee ninkii unbay ka been midda kale waxaa iska macruufa qofku in had iyo jeer ihtimaam badan aanu sii siinin waxa aanu lahayn marka haddii dee geedkan midhihiisan aanu lahayn saaran doorkan inaanu aada uga shaqaynin oanu buufinin oanu waraabinin oo aanu habaynin maaba laga yaabo halkaa dabeetana foolxuma ay ka timaado oo ninkii lacagta bixiyey inuu ku dhacmo marka haddii uu ninkan iibsanayo midhaha geedka saaran waa in goosasho la raaciya oo wixiisii uu la taga ama uguri ha u ahaadee ama bakhaarka ha ugu bislaanayeen wixiisii intuu goosto hala hadaafo laakiin haddii midhahoo bislaaday keligood la kala iibsanayo de waa war cadba oo iminkunbaa la goosan doonaa haddii geedkiiyo midhaha la isku iibinayana shardigan dee meesha wuu ka baxayaa oo dee qofkii aaba isu raacaya
wain kaana bacdahu intii ay midhuhu bislaadeen kadib haddii ay tay jaaza waa banaanya iibkani mutlaqan iyada oo aan shardi la xidhin wayabdu salaaxu haddaba midhaha waxa uu ku muuqdaa wanaaggooda wabuduwu salaax midhaha wanaaggooda huwa an yatiiba akluhu cunidiisii baa wanaagsanaanaysa fima laa yatarawan waxaan had iyo jeer midab qaadan midhaha aan midabkooda qaadan waxaa lagu garanayaa dee iyaga dhadhanka aw yaakuda bitalaw bitalwiin ama waa inay midhi midhihii bilaabaan inay isbedelaan fi ma yatalawan wixii isbedelaan midhaha qaarkood inay bislaadeen dee dhadhankun baa lagu gartaa waktiga guriga ahaayeen iyo waktiga bislaadeen waa noocin laakiin qaarkood baa waxaa dhaca de inay casaadaan oo qaarkood ay madoobaadaan oo qaarkoodba ay midab bixiyaan markaa de halkaasaa laga tixraacaya wain baaca shajarata geedkii hadduu iibiyo dhirtii wasamaraha wasamaratahaa midhaheedii inuu raaciyo jaaza min gayri sharti lqabc goyn bayaan la shardiyayna dee waa wax iska banaano dee way iswada raaceen wazarcu lakbar kasamara midhahan had iyo jeer waxaad tidhahdaa sarca cagaaran waa firidii cagaarnayd arabakidii iyo haruurkii iyo dee midhuhun bay lamid yihiin geedka saaran xagga iibka qabla buduwi salaax intaanu wanaagoodu muuqan laa yajuuzu ma banaano ilaa bisharti lqabci in la shardiyo dee in la gooyo mooyaane waxaaba laga yaabaa dee qofkani inuu ama u doonayo xoolo ama waxyaabo kale marka intii aanay dee caanaysanin firidii haddii la goynayo haddii la iibsanayo waa in goyn la shardiyaa wa bacda ishtidaad ilxab markii firidu ay adkaatay yajuuzu mutlaqan iibkii wuu banaan yahay oo dee qofkii wuu iska goosanaya walaa yajuuzu ma banaano baycu lxabbi fii sumbuli firidii oo sabuulkeedii kudhex jirtay in la iibsadaa rabkidii oo galkii ku daboola wala ljaws wllaws wlbaqila lawskii iyo baalkaa kale waa labadaa shay isku dhow iyo baaqilahana fuulkiia kuwa iyaga ma banaano alakbar markay cagaaran yihiin fi lqashrayn qashriin iyagoo galkoodii ku jira in la iibiyaa ma banaano dee meeshii sawan bic cala alardi am cala ardi istitaari kuli waaxida mima dukira fii qashari waxyaabahan macnaha wixii la iibsanaya baan muuqanin galkii bay ku wada jiraan ay ku daboolan yihin waa taa ku shaqlan arabakidii meesha bal waa yahay waxan maxaynu ka naqaanaa inuu hagaagsan yahay iyo in kale arabakidaa gudaha ku jirta waxaan waxaa la kala iibsan karaa marka laga saaro galkii ee la tumo ee la haadiyo kolkaasaynu garan karnaa oo dee shaygii firid ahaa ee wanaagsanaa markaasaa la fahmi karaa lawskii iyo dee jawskiina sidaa u daboolan yahay markaas sidaa uridiqda waxaaba laga yaaba boqol kiiba soddon inuu ama madoobaado ama kharibmaa laga yaabo marka intaa uu qusriga ku jira ma hagaagsana dee sidan iminkaba loo tumo ilaa waa tan la kala qubo lawska iminkaba intoo la garaaco isagii oo daadsan oo dee afkun lagu shubanaya iminkaba la iibiya saasuu ku wanaagsan yahay laakiin markan uu qafilan yahay ceebo badan buu leeyahy dirxi buu yeelan karaa baaba buu noqon karaa marka adigu mar walba waxaa laga ixtiraazaya labada qof wixii midkood dulmi ku ah weliba iibsadaha wixii qarar iyo kada keeni kara wixii khilaaf keenaya ayaa mar walba kolka mucaamalada madaniga dee dadku ay yeelanayaan taasaa runtii laga hortegaya wallahu aclam